xasan waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wajeer wasco waxaan joogaa meeshaan headquarters waxaan u joogaa i t officer midda aan ka caawanayo waxaa waaye kanaa wajeer west ka imaaday kanaa inta ka imaaday kanaa inta ka imaaday annaga dooni mayno aniga waxaa waaye cabdi jikre maxamed balaan baan yahay 2018 tan shaqadaan ku soo biiri nin xaas le iyo ilmo lehan yahay gurigi kiraan ku jira shan bilood ayaan maxaan ku dhahaa raashiin meel ka qaadanay ayaan maxaan ku dhahaa amboogo sidii oo kaleeto ilmaha dugsi igu jiro markii oo maxaan ku dhahaa sidii oo nogula bixi waa dhaliilaynaa si sharci waafaqsan nogulama bixinin si xaqdara ayaa nogula bixi marka unukoo deyntaas iyo waxaas qaadanayni unukoo waraaq noola siinoo waxba ogeyn ayaanoo lahay waxaa waaye qadkaan inkala bixi maxaan ku dhaha berialku kuma jirtiin markaas xoogoo waxaa waaye hab oo oo wanaagsan nagula bixin markaas waxaan waxaan ka codsanaynaa xataa ha noola bixiye xaqayna intayna siiyaan markaas ka dambe ayaa maxaan ku dhahaa sidii rabaan ha ay nala yeeleen insha allah magaceedu waxaa waaye cali maxamed waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wajawasco waxaa nagula bixisay xaqdarro ah ee processka sharcigana nagulama bixin waxaan rabnaa in eh, si u dhaqsiya badan xaqayna eh, nala siiyo waxaan iskugu jirnaa dad oo maaragtay oo oo masaakiin ah dad oo ilmo qabo dad oo maaragtay oo disabilities marka waxaan rabnaa haddii haddii nala bixinayo sida maaragtay eh, ugu wanaagsan oo sharciga waafaqsan in maaragtay eh, nagula bixiyo marka sida nagula bixiyo waxaa waaye aadaan u dhaliilaynaa eh, waxaan u jeedinahaa gafana baaqaan u jeedinahaa eh, wajiha county waxay ka dhexaysaa shacabka wajahda wajiha county hal shaksi iskama laho marka waxaan rabnaa si cadaaladda in shaqadayna nagula soo celiyo mushaarkaayna nala siiyo magacii waa maxamed bare waxaan ahay nin balamba waxaan aad uga caawinaynaa county government habkii noola dhaqmays saan waxaan filayna mehen wakti oo adduuweynaha laga soo gurmano abaar la jooga la jooga oo booshaan bixina isla gafana laakiin waxaa dhacday lix bilood ka bacdi inay ilmahayna ay qaxooti noqdaan meelaha cuntada laga horsaday cuntada ka horsadaan aan waxba hayn